dowladda hoose ee degmada kismaayo oo ka jawaabaysa sare u qaadidda bilicda magaalada iyo nadiifinta wadooyinka laamiga ah ee cusub iyo biyomareennada ayaa markaa kordhisay shaqaalaha ka shaqayn jiray nadaafadda degmada kismaayo iyada oo kor iyada oo markaasi ku dartay boqol qof oo shaqaale ah kuwaas oo si maalinlaah uga shaqayn doono nadaafadda wadooyinka iyo biyomareennada magaalada laga hirgeliyey cabdifataax aadan cabdulaahi agaasimaha waaxda deegaanka ee degmada kismaayo ahna guddoomiyaha xaafadda faanole ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ee kismaayo ka bilowday waxaad ogtihiin nadaafaddu waxay ka mid tahay diinta qayb ka mida waaye hadduusan qofku nadaafad lahayn iimaankii qayb ka mida waaye macnaha waa wax xun waa caafimaadkii bay waxyeelaynaysaa waxbarashadii waxyeelaynaysaa wax kastay waxyeelanaysaa isku socodkii bay waxyeelanaysaa amnigii bay amni xumadii bay qayb ka tahay oo qashinka meesha la tuuro marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay magaaladu nadiif noo noqon doonto waana ka shaqaynaynaa waana go'aansanay inaan ka shaqeyno si maaragtay lahaansho iyo ay ku jirto maaragtay awnoshiibnimo baan uga shaqaynaynaa waamaa qayb ka ah oo qashinka shirkadda waama ee magaalada qashinka ka qaada baa iyadana qayb ka ah oo qashinka qaaditaankiisa iyo meesha loogu talagalay iyana geynaysa dadkana waxaa loogu talagalay inay qashinka meel kasta ka soo ururiyaan hadduu dhirinijka tahay hadday carrada bannaanka taalla tahay hadday maaragtay waxyaalaha adkaha ee lasoo tuuro ay tahay insha allah saasaa shaqadu ay u qaybsan tahay wax cad oo muuqata iyo isbeddel muuqatana waan ka keeni doonaa haddii lahayd